dalka turkiga waa dad waalahnaa waa dal waalahnaa oo aan ognahay dalkii markii ugu horreysay oo dalkan uu khatar galay oo weliba maalmihii labadii kun iyo kob iyo tobankii abaaraha dowladda turkigu waxay noqotay dowladdii ugu horreysay ee brimeministerkoodu oo hadda madaxweynaha erdogan uu halkan yimaado oo ah mas-uulkii ugu sarreeyey ee soomaaliya yimaada taasoo xaqiiqatan soomaaliya tusisay caalamka oo wixii ka dambeeyey dee dowla dowlado badan iyo madax badan ay halkan yimaadeen waxaan idiin haynaa abaal waaad ku mahadsan tihiin walaal jiraad tihiin ummadda soomaaliyeedna idin loobi mayso waxaan rabaa halkan inaan ka ka sheego inaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladdan lagu xiraayo tababarkii dufcadii ugu horreysay ee ciidanka halkan lagu tababaray oo haddaan u jeedo quruxdooda iyo siday u habaysan yihin tababarka haystaan ay tahay runtii wax ummadda soomaaliyeed ee u ayi doonaan quruxdan waxaa ka dambaysa waajibaadka aada leedihiin waajibaadka aada leedihiin waxaa weeye difaaca dalkiinna dadkiinna iyo diintiinna oo kulligeen wax alla wixii mas-uulah aan dhaar u marnay taasoo ay tahay inaad naftiinna iyo dhiiggiinna u daadisaan waajibaadkiinu waxa weeye inaad muujisaan waddaniyad oo aad dalki dalkiinna u dhimanaysaan oo aad difaacaysaan badihiisa xuduudihiisa iyo hawadiisaba waxaa laidinkaga baahan yahay inaad tihiin inaad og tihiin inaad tihiin astaanta qaranka soomaaliyeed waxaad tihiin wiilasha aan ku seexanayno oo aan doonayno dalkan inay ka difaacaan cadowgana haysta oo dhibka nagu haya oo ummaddeenna dhibaya oo carruurteenna iyo cid walba maalin cad ku laynaya oo xasuuqaaya jidadka ku xasuuqaaya waxay ummadda soomaliya idinka sugaysaa inaad difaacdaan waxaa laydinka rabaa inaad la timaadaan asluubtiin asluubteeda inaad la timaadaan disbliinkeeda inaad la timaadaan oo ay tahay midda ugu horreysa marka laga tago waddaniyadda waxa ciidanku uu ku kala dambeeyo waxa ciidanku ku shaqeeyo waxa ciidanku uu ku dagaalo ciidan aan asluub lahayn ciidan maaha waa laydin og yahay inaad tihiin geesiyiin cid walbana waa idiin qirtay laakiin haddii ciidanku uusan lahayn asluub geesinimadiisu iyo qalabku haysto waxba tari maayo waxaan idin leenahay oo muhiimka ah iyada naftigeeda daacadnimada inaan laga tegin haddii aad leedahay wadaniyaddii asluubtii aad leedahay waxaa loo baahan yahay inaad hufan tahay oo waxa laguu dhigtay oo ay ugu yar tahay qoriga aad haysto inaad ummad u hayso maxaa yeele adigu ma lihid waa lagu aaminay waxaa la rabaa inaad ummadda inaad ummadda ku difaacdo waxaa weeye waajibaadkaas waa waajibaadka idinku aad leedihiin waajibaadku ay madaxda leedahay waxaa la yidhaahdaa askari xun ma jiro laakiin waxaa jira sarkaal xun maxaa yeelay ficilka askariga waxaa weeye waa ficilka sarkaalka ama madaxdiisa madaxduna sarkaalka madaxdu ah kuma xir kuma sinnee waxay ku siman tahay taliyaha gaaska taliyaha guutada taliyaha ciidanka iyo taliyaha guud oo anigu aan ahay waxaa loo baahan yahay in annagu nafteenu waajibaadkeenu gudanno waajibaadka aan leenahay waxay tahay inaan beddelno qaabka loo fakero haddii qaabkii hore oo muddooyinkii lasoo dhaafay oo aan ku jirnay duruufaha adkeyd aan u fakerayna qaabab guraacan oo soomaaliya adduunka ka reebay oo aan nidhaahno qabyaalad ama qabiil ama beelo waa inaan u fakerno qaab qarameed inaan u fakerno si aan ula si aan ula tartanno oo aan ula jaanqaadno caalamka qaranku wuxuu yahay marka qaabka qaranka loo baahan yahay inaan u fakerno oo madaxdu ay tahay inuu fakerto oo anigu aan ugu horray inaan ka bilaabo waxaan halkan u fadhiyaa ummadda soomaaliyeed idinkuna waxaad matalaysaan ummadda soomaaliyeed iyo qaranka soomaaliyeed qof qabiil u fadhiya ma jiro xafiis qof qabiil matalaya ma jiro qofka markuu dhaartay oo calankii uu ku xirtay gacanta midigta ama bidixda oo u dhaartay qaarannimada soomaaliyeed qabiil waa ka fogaaday wax la isku dhex wadi kara maaha marka waxaa loo baahan yahay dadka mas-uuliyiinta ah xil walba ha hayaan in ay waxaan ognahay waddankan maxaan ku dhaha waddankan gaarsiiyey ay tahay qabyaaladda iyo waxyaabaha guraxan guraxan waa in aan u gudubno qaab qaran in aan u gudubno oo qofka uusan u arkin inuu matalaayo beeshiisa uusan u arkin oo uu matalaayo ummadda soomaaliyeed guud ahaan haddaan ku soconno qaabkii hore ciidankeenna ma dhismaayo waxaan ognahay inuusan ku dhismayn qaab qabin inuusan ciidan ku dhismayn saas darteed qof walba mas-uula waa inuu ka fogaado qabyaalad iyo wax kasta oo na kala qaybin kara annagana waxaan u nahay runtii tusaale anugu haddaan xafiiskay ka bilaabo iyo inta ka hoosaysa waxaan aaminsanahay askarta iyo meelaha kale inay ku dhaqmaayaan dhaqankaas wanaagsan waxaa loo baahan yahay dhaqankeena inaan ku darno aan ku xoojinno inkastoo aan nahay dad islaana inaan ku dhaqanno islaamka maaha keliya inaan sheegno islaamku musuqmaasuq ma oggola level kasta ha lahaado ha ugu sarray madaxweynaha iyo idinka oo maanta ka qalinjubinaya xafladdan musuqmaasuq waa wax xaaraana musuqmaasuq waa wax dowladaha dumiya waana waxa meeshaan lagu haya hadda annaga oo caalamku noo aaminsan yahay inaan inaan nahay dad xun soomaali waa dad wanaagsan waa dad qab leh laakiin waxaa loo baahan yahay inaan ku dhaqanno diinteena suuban islaamka ah oo naga xaaraantinimeynaysa qof walba inuu xakameeyo naftiisa oo waxa loogu talagalay maahee wax kale uusan hunguriyeen taasna waxaa laga laga rabaa anaa ugu sarreeya xafiiskayga inuu ka bilowdo iyo intii iga hoosaysa fakerka saddexaad loo baahan yahay in la bedelo waxay tahay waddaniyadda waddaniyadda oo aad mooddo inaan ka hormarino wax walba waddaniyaddu waxa weeye macnaheedu soomaaliya waa dal xora muddo badan baa madax waxaana laga gelinayay soomaali waa la haystaa soomaali lama haysto soomaali waa dad xora waa dal xora annagaa loo baahan yahay inaan la imaanno wixii aan caalamka kula tartami lahayn annagaa loo baahan yahay inaan la imaanno midnimadeeda ummad qaybsan ummad dhibaato dhibaato isku haysa waxa weeye waa loo talin macnaheedu waxay tahay annagaa laga rabaa inaan wax alla wixii khaladkeenna ah ansaxno oo igu horrayso mid midnimadeenna taas hadday timaaddo soomaaliya waxay diyaar u tahay waddan walba oo caalamka ah inay la jaanqaaddo oo ay la saaxiibto oo aan naloo tilmaamin waddankaan la saaxiibi lahayn iyo waddankaan la coloobi lahayn taasna anaa ugu horreeya oo leh soomaaliya waa xor dadkeennu waa xor dalkaan rabnaan la saaxiibi karnaa oo dana soomaaliyeed ka shaqaynaya waddan walbana waxaan rabnaa waddan walbana waxaan rabnaa inaan macaamil la samaysanno annagaa danaheennu naqaana danaheennu waxay tahay dadkeen inaan horumarinno dadkeenna iyo dalkeenna qabkii lagu yaqaan inaan kusoo celinno sidaas darteed soomaaliya xiriirkeeda dibadda cid walba waa u furan yahay cid walbana waa soo dhaweynaynaa walaalayaal saddexdaas arrimood haddaan iska haddaan iska xakameenno saddexdaas arrimood haddaan xoojinno qabkii soomaaliyeed iyo wixiinu lagu yaqaanay way noo soo noqon inaan u fakarno qaab qaran oo aan ka gudubno qaab qabiil iyo wax la mid ah oo danta guud aan wax walba ka hormarinno inaan inaan nahay dad islaana oo ku dhalan islaam inay sideetaan ugu dhaqanno oo wixii naga xaarantinimeynayso oo xun aan iska leexinno waxa noo wanaagsana diinta ay noo sheegayso aan aan aad uga shaqeyno wadaniyadduna waa tan ugu muhiimsan iyada naftigeeda oo labadaas qaybood aan hore u sheegay ku xigta dadka soomaaliyeed muddo dheer iyo dhibaato mareen waxaa moodaa inaan inaan isu sheegno ina laga adkaaday soomaalina lagama soomaali lagama adkaanin qabkeennu waa nool yahay dadnimadeenu waa nooshahay inaan ku adkaysano dadnima dadnimadeen iyo dalnimadeen idinkaa laydinka rabaa inaad qaybtiinna iyo waajibaadkiina aad qaadataan annaguna kuweennaan qaadanno idinku waajibaadkiina wuxuu yahay inaad difaacdaan dalka iyo dadka iyo diinta soo maaha soo saas maaha soo maaha inaad difaacdaan dalka iyo diinta iyo dadka annaguna waxaa ballan nagu ah inaan adkeenno qarannimadeenna waxaa ballan nagu ah in soomaaliya ay noqoto dal xor ah oo aan xoojino wadaniyadeenna wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu